mahad shiine waa mid ka mid a dadka ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa waxaa dhibaato u geystay ciidamada dowladda federaalka kaas oo sheegay inay ku haystaan shacaayad islaamka mahad waxa uu sheegay in colaadin iyo tacadiyaad kala duwan uu kala kulmay dowladda federaalka sababo ku aadan sunnada oo ka muuqata waxa uu tilmaamay in marka uu waddooyinka marayo ay askatu dhibaatooyin u geystaan iyagoo ku haysta garka uu deystay waxaa kale uu tilmaamay in xiliyada qaar tacdiib kala duwan lagula kaco isagoo ka sheekeeyey qaar ka mid ah dhibaatooyinkii loo geystay wallaahi wax ka dhihi maya hadda taa anigu hadda hoomay soo saaran oo kusoo socdo oo waraysiga ma iga qaadin aa hoomaydii xoogaa jaam gashay wiilinoo askari oo da-daadoo kala jiraan ayni xoogaa maanoo fudaysid waryaa iga aamusu yidhi shay calleeraad u eg tahe bal marka waa dhibaato garkan iyo sunnada dhibaatooyin badan kala kulmaa oo anna waa wasbiru maca saabiriin waa iska sabraa marka dhibaato badan kala kulmaa beentaa maa oo askartaa kala kulmaa oo qaar baa eriyo qaar baa xataa mar baa exkato laga qabtay oo gaalgaal gacmaanta laga heray laga xiray bacmaho madax laga geliyey mid kaloo askariyaa soo bood iga fujiyey warxaa koontiista ah horor soco yidhi ummad muslimka leexo yidhi sunnada iyo garka ku muuqan kartaa yidhi si kastaba haatee tan iyo markii dib loo doortay xasan sheekh maxamuud waxaa sii xoogaysanayey dhibaatooyinka loo geysanayay dadka muslimiinta ee ka muuqata shacaayadda islaamka iyadoo waayadii u dambeeyey rag iyo dumar fara badan laga tuuriyey cimaamadaha iyo niqaabka sharciga